بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى اللهma وsلم على سيدina mولاna محمد وعلى آliه وصxaaبaته الكرام أجمaعين وبعd walaalayaal waa dersigeenii sideedaad ee kitaabkeenii alhadي الwaadح في db can muctaqd sلف الصاalح fatraahum mubtadicada waxaad arki yactaqiduuna xaal fi llaahi ilaahay alkayfa kayf ay ilaahay ka caqiidaysan yihiin oo ay leeyihiin sifaadka ilaahay macaanidooda si dhaba ayaan u dabaalanaynaa waxa aanu bandhigaynana waa kayfka ayay ku leeyihiin maca tashaduqihim ka daanbuuxsigooda micigeeda ayay ilaahay kayf ku caqiidaynayaan biqowlihim hadalkooda ay daanka ka buuxsanayaan laa nasifu allaaha ilaahay kuma tilmaamayno ayay leeyihiin ilaa bimaa shay maahane shaygaasoo wasafa bihi shayga ilaahay nafsahu naftiisa uu ku tilmaamay waxay had iyar jeer ay leeyihiin waxa isagu ilaahay uu isku tilmaamay maahane wax kale kuma tilmaamayno wa ayna xaggee baa waayaabe waradat alkayfiyatu kayfiya xaggee ku soo aroortay fii kitaabi illaahi wa sunnati rasuulih kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu wasalama calayh xaggee kayfiya uga soo aroortay xataa nufawidahaa si aan u bandhigno ilaa waxaa la bandhigaa waa wax kitaabka iyo sunnaha ku soo arooray ayaa la bandhigaa ilaahayna loo aanayn karaa xaggee marka kayfiyadu kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga ay uga soo aroortay sala allahu wasalama calayhi waa su'aal iyaga u taalla waa in ay la yimaadaan meesha kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga ay uga qoran tahay ilaahay inuu kayf leeyahay waqad xaqiiqee ajmaca salafunaa salafkeennu waxay isku waafaqeen salafkaasoo asaalixu wanaagsanaa calaa anna allaha ilaahay munazahun can alkayfiya kayfiye in ilaahay laga fogeeyey ayaa salafkeennu isku waafaqeen fahaaka hoo aqwaalahum salafka hadalladoodii hoo hoo oo qaado salafka hadalladoodii tixanaha ahaa oo dhammaantood kaaga digaaya in ilaahay aadan ku tilmaamin wax la yidhaaho kayfiya fa fii fatxi albaari sharxi saxiixi albukhaari kitaabka la yidhaha fatxi albaari ee saxiixuulbukhaari sharaxu ah waxaa kitaabkaa ku sugnaa juskiisa toban iyo saddexaad lambarka afar boqol iyo toddoba waxa uu ka qoray annahu sha'niya su'ila alawsaaciyu wa maalikun wathawriyu awsaaci iyo imaamu maalik iyo sufyaanu thawri in la su'aalay walleyth bnu sacdi iyo leyth bnu sacdiba can ilaxaadiidi in laga su'aalay allatii axaadiistaasoo fiiha axaadiista dhexdeeda asifaatu tilmaamaha ilaahay ay ku sugan yihiin afartaa sheekh awsaaci maalik thawriya leyth bnu sacdi oo afartooduba ka mida salafu saalix ayaa la weydiiyey nooga warrama axaadiista sifaadka ilaahay ka hadlaysa fa qaaluu waxay yidhaaheen afartoodaasi amiruuhaa axaadiista sifaadka carrabkiinna mariya kamaa sidii carrabkiinna u mariya jaa'at axaadiisu sifaad ay ku timid bilaa kayfin kayfiya la'aan carrabka u mariya haddaba walaalkayga muslimka ahow halkan waxaad ka faa'iidaysaan laba arrimood oo muhim ah labada arrimood oo muhimkaahi waxa weeye waxay salafu saalix inoo sheegahayaan ilaahay inaan kayfiye loo aanayn karin halkaas waxaa ku baaba'day waxyaalaha mushabbihada casrigeennana ay faafinayaan oo ay leeyihiin yadda qur-aanka ku soo aroortay waa gacan xaqiiqa ah waxaana bandhigaynaa kayfiyadeeda aaway sow salafu saalix ma odhanahayaan bilaa kayf nuqdada labaad oo aannu ka faa'iidaysanayno halka hadalka hadalka salafu saalix ayaa waxa uu yahay amiruuhaa kamaa jaa'at waxa tafwiidka la bandhigaayo in ay yihiin macaanida sifaadka alle bandhigitaanku waa macnaha maxaa yeelay salafku waxay ku leeyihiin carrabka marsii marsiidaas ulajeeddadeeda waxaa weeye macnaha sifaadka ilaahay u daa oo u bandhig oo ha dabaalanin wa asnada albayhaqiyu bisanadin saxiix imaamulbayhaqi sanad saxiixa wuxuu ku soo tiiriyey can axmeda bni abilxawaariy axmed bnulxawaari xaggiisana uu ka wariyey can sufyaana bni cuyaynata sufyaan binu cuyayna isaguna uu ka sii wariyey axmed bnulxawaari qaala inuu yidhi sufwaan kullu maa shay kasta shaygaasoo wasafa allaahu ilaahay bihi shayga nafsahu naftiisa shay walboo ilaahay uu ku tilmaamay fa tafsiiruhu shaygaa tafsiirkiisu tilaawatuhu shaygaa akhrintiisii wey wa sukuutu canhu shaygaa xaggiisa oo laga aamusa wey waxa uu leeyahay sufyaanu bnu cuyayna wax walba oo ilaahay uu isku tilmaamay fasiraaddiisu waa in la akhriyo lagana aamuso saas ayaa ka sanad saxiixa uga soo arooray salafu saalix waxa ay leeyihiin salafu saalix marka aad sifaadka ilaahay aragtaan isaga oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga ku soo arooray sala allahu wasalama calayh ha fasirin waxaa fasiraad u ah in aad carabka marsiiso ayay yidhaaheen waxayna waddooyinka la taagan yihiin mushabbihada casrigeennu waannu fasiraynaa waannu macnaynaynaa waxaana bandhigaynaa kayfiyo ayay ku leeyihiin wa min dariiqi abi bakrin idubaciy abi bakri idubaci dariiqiisa wuxuu ka wariyey bayhaqi qaala inuu yidhi abubakar madhabu ahli sunna ahlu sunnaha madhabkeedu wuxuu yahay fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa dhexdiisana ugu madhabaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa bilaa kayfin weeye madhabka ahlu sunnuhu waad arkaysaa ahlu sunnaha madhabkooda inay salafu saalix kuu leeyihiin waa inaadan wax kayfiya la yidhaaho aadan caqiidaynin inuu ilaahay iska leeyahay wa qaala tirmidiyu fii baabi fadli sadaqa imaamu tirmidi wuxuu ku yidhi fadlu sadaqa baabkeeda qad habatat haadihi tani way sugnaatay buu yidhi taasoo alriwaayaatu riwaayaadka ah fa nu'minu bihaa riwaayaadkaas waannu rumaynaynaa buu yidhi riwaayaadkaas soo arooray oo salafu saalix ka soo arooray wuxuu yidhi waannu rumaynaynaa walaa natawaham mana moodmoodayno wax macno ah wax macnaahoo annagu aan ognahay moodmoodi mayno sifaadka ilaahay macaani way leeyihiin laakiin macnaha isagaannu u daynaynaa waqlaa yuqaalu lama odhan karuu yidhi tirmidi kayfa lama odhan karo oo ilaahay kayfiye laguma tilmaami karo kadaa sidaasaa jaa'a lafdigaasi uu yimid can maalikin wabni cuyaynata wabni almubaaraki imaamu maalik iyo sufyaan ibnu cuyayna iyo cabdullaahi ibnu mubaarak sidaas ayay iyaguna dhaheen culimmadaa salafku annahum waxaa ka yimid salafku amaruuhaa inay mariyeen carabka ay mariyeen axaadiisu sifaat bilaa kayfin kayfiyala'aan ay carabka u mariyeen bilaa kayf ayay carabka u mariyeen oo iyaguna waxay diidan yihiin salafu saalix wax kayfiye la yidhaaho in ilaahay loo caqiideeyo wa haadaa hadalkan buu yidhi tirmidi qowlu ahlilcilmi ahlulcilmi hadalkiisii weeye min ahlisunnati waaljamaaca ahlusunna waaljamaaca xaal way ka mid yihiin ahlulcilmigu dadkii ahlulcilmiga ahaa ee ahlusunna waaljamaaca sidaas ayay ku tageen inaan ilaahay kayfiye lagu tilmaamin wa qaala wuxuu yidhi ibnu xajar fi lfatxi kitaabkiisa fatxulbaari sharxi saxiixi albukhaari wuxuu ku yidhi juskiisa toban iyo saddexaad lambarka afar boqol iyo toddobo akhraja albayhaqiyu min dariiqi abi daawuuda imaamulbayhaqi waxa uu soo saaray dariiqa abi daawuud addayaalishay qaala inuu yidhi abu daawuud kaana sufyaanu athawriy wa shucbatu wa xammaadu bnu zaydin wa xammaadu bnu salama wa shariikun wa abuu cawaana sufyaan bnu thawri sufyaanu thawri shucba xammaadu bnu zayd xammaadu bnu salama shariik meeshaa ibnu cawaana kitaabka uu qorahayo abuu cawaana makiinadda ayaa khaladay abuu ayaa lagu sixi abuu cawaana wey sheekha magaciisa marka sufyaanu thawri iyo shucba xamaad ibnu zayd xamaad ibnu salama iyo shariik iyo abuu cawaana lixdaas oo salafu saalix ka mid a waxay ahaan jireen laa yaxudduuna kuwa ilaahay aan xad u yeelin baleeg waxayna waddooyinka la taagan yihiin inna lilaahi xaddan ayay dhahaan mushabbihada casrigu ilaahay soohdinuu leeyahay walimakaanihi xaddun booska ilaahay uu joogana soohdin ayuu leeyahay fa humaa xaddaani ihnaani waa laba xad laba soohdin ayaa halkaa kaaga caday yidhaaheen halkaas waxaad ka ogaatay dariiqii salafu saalix inaysan ku taagnayn mushabbihada casrigeennu maxaa yeelay iyagu waxay qabaan ilaahay inuu xad leeyahay wa yarwuuna haadihi walaa yushabbihuuna ilaahayna khalqigiisa kuma shabbahaan tashbiih ma sameeyaan wa yarwuuna haadihi tan ayay wariyaan taasoo alaxaadiida axaadiista ah walaa yaquuluuna kayfa kayfana ma dhahan axaadiistan ayay warinaayaan kayfiyana ma sheegaan waad arkaysaa wax salafu saalix ka mida oo yidhi ilaahay kayfiyuu leeyahay ma jiraan walaalayaal walaa aahaaru raadadka raadadkaasoo fii nafyi alkayfiyati kayfiyada diididdeeda ku sugan canillaahi ilaahay xaggiisa kayfiyada loo diidaayo tacaalaa korahaaye haabitatun weeye aahaartaasi mid sugnaatay wa mustafiidatun aahaartaasi mid faaftay weeye can isalafi saalixi salafu saalix xaggooda mid ka faaftay waaye salafu saalix waxaa xaggooda ka faafay in wax kayfiya la yidhaaho rabbi ay u diideen subxaanahu wa tacaala wa fii daalika almadkuurkaa la soo xusay oo ilaahay aan kayfiye lagu tilmaamin karin ah kifaayatunaa ku sugan kaafin liban qof ayaa kaafinta ugu sugan tahay mankaasoo lahu isaga udunun dheg ay u sugnaatay dhegtaasoo waaciyatun ee wax ilaalisa qofkii dheg wax ilaalisa leh intaas ayaa ugu filan hadal iyo waano aw alqa samca ama maqalka soo riday walxaal huwa isagu shahiidun uu xaadir yahay qofkii cilmigan iyo kitaabkan dhegihiisa ku dhegaysta isagoo weliba qalbigiisu uu xaadir yahay waano iyo caqiida sixid wuu ugu filan yahay hadalkan salafu saalix waqad xaqiiqe qiila waxaa la yidhi qadiiman horay waxaa loo yidhi laqad asmacta low naadayta xayaa walaakin laa xayaata liman tunaati gabaygaas ayaa hadda ka hor la yidhi laqad xaqiiqe asmacta waad maqashiisay low naadayta xayaa qof nool haddaad u dhawaaqi lahayd niyahow hadalkii waad maqashiisay walaakin laa xayaata nolol liman qof uma sugnaanin qofkaasoo tunaadii aad u dhawaaqaysa laakiin qofkaaad la hadlayso ayaan noolayn laakiin qofka aad la hadlayso hadduu noolaan lahaa alla ilaahay hadal lagu qanco waad sheegtay ayuu yidhi nin shaacira hadda ka hor fa taraa waxaad aragtaa ayuhaa kanow kaasoo alakhu walaalka ahow walaalkaasoo alkariimu wanaagsanaayow anna almubtadicata bidcadu laa yuwaafiquuna salafa salafka inaysan waafaqsanayn fi ta'wiili ta'wiilka aysan ku waafaqsanayn salafka li'annahu maxaa yeelay mubtadicadu yarawnahu way arkaayaan ta'wiilka ibtidaacan bidcannimo xaalow yaha ayay u arkaan waxaadna soo ogaatay ta'wiilku in saxaabadii iyo salafu saalix dhammaantood ay wada awileen walaatib fi tafwiidi bandhigitaanka dhexdiisana salafka kuma waafaqsana li'annahu maxaa yeelay yufawiduuna waxay bandhigaayaan mubtadicadu alkayfa kayfiyaday bandhigaan marka halkaas waxaad ka ogaatay mubtadicada casrigeennan in aysan salafu saalix ku waafaqsanayn ta'wiil iyo tafwiid midnaba maxaa yeelay ta'wiilka iyagu waxay u arkaan bidcannimo inuu yahay salafkiina waxaad nusuus fara badan aad soo qaadatay inay ta'wiilka qabaan waxa ay kaley tafwiidka waxay u yaqaanaan waa kayf in ilaahay la bandhigo ayay doonayaan kayfiye loo bandhigo wax jirana aan ahayn kayfiyada sidaad hore u soo ogaatay marka ta'wiilna kuma waafaqsana tafwiidna kuma waafaqsana li'annahu maxaa yeelay mubtadicadu yufawiduuna waxay bandhigaan alkayfa kayfiye ayay bandhigaan waalkayfu kayfkuna marfuucun canhu can illaahi ilaahay waa laga kor yeelay ilaahayna hadda kayfiye ma laha fa hum marka mubtadicadu fii waadin tog dhexdiisay ku jiraan wasalafu salafkuna salafkaasoo asaalixu wanaagsan fii waadin tog ayay ku dhex jiraan toggaasoo aakharo kale salafu saalix tog kale ayay mareen mubtadicada casrigeennuna salaf tog kale ayay mareenoo shaqo iskuma laha dadka ayay ku khayaanaan marka ay leeyihiin salafu saalix waddadoodii ayaannu ku soconnaa caqiidadoodii ayaannu wadannaa waa shaati been ah oo dadka caamada ah laga gadahayo alistiwaa'u wamaa qaala asalafu saalixu canhu haadaa midkani alistiwaa'u waa istiwihii iyo wamaama ladii kii qaala salafu salafku uu yidhi salafkaasoo asaalixu wanaagsanaa canhu istiwaha xaggiisa uu ka yidhi halkaan waxaannu ku qaadanaynaa walaalayaal istiwaha ay dadka ku lumiyeen mubtadicada casrigeennu waxa ay salafu saalix ay istiwaha ka yidhaaheen iclam ogaaw annahu shaaniye qad udallat ilmubtadicatu bidcadii way lumeen mubtadicadaasoo fii casrinaa wakhtigeenna dhexdiisa ahaatay fii fahmi qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa fahamkiisa ayay ku lumeen alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaahay uu yidhi aayaddaas fahamkeeda ayay ku lumeen kamaa sidii dallat ilmubtadicatu mubtadicadu siday ugu lumeen mubtadicadaasoo almushabbihatu ilaahay khalqigiisa u ekaysiisay fil cusuuri wakhtiyaalka dhexdooda siday ugu lumeen cusuurtaasoo alkhaabirati tagtay casriyadii tegey sida ay mubtadicadii horeba fahamka aayaddaas ugu lumeen qaala alxaafidu wuxuu yidhi taajuddiin cabdulwahaab assubki fii dabaqaati ashaaficiya alkubraa kitaabka la yidhaha wuxuu ku yidhi juskiisa sagaalaad lambarka afartan iyo toddobaad naqlan naaqilan xaal uu subki ka soo guuriyey can ilimaami ibni jahbalin imaamkii weynaa ee ibnu jahbal uu ka soo guuriyey wuxuu yidhi haadihi tan buu yidhi subki taasu alaayatu aayadda ah cumdatulmushabbiha bidcada mushabbihada la yidhaha tiirkoodii waaye wa aqwaa muctamadihim cuskashadooda midda ugu xoogga badan waaye aayaddan ayay si khaldan intay dadka ugu fasiraan ayay tiir ka dhigtaan fahamkoodaas khaldan xataa innahu mubtadicadu oo mushabbihada ah ayuu yidhi subki katabuuhaa aayaddan waxay ku qoreen calaa baabi jaamici hamadaana magaalada hamadaan la yidhaha masjidkeeda weyn oo jaamica albaabkiisa ayay ku qoreen masaajidka alraxmaanu cala alcarshi istawaa ayagoo markaas si khaldan caamadihii uga tarjumaya qowlka ilaahay wa qaala alxaafidu wuxuu yidhi abulfaraj cabdiraxmaan bnu ljawsi fii kitaabihi kitaabkiisa wuxuu ku yidhi dafci shubahi tashbiih biakufi tansiih kitaabkaas lambarka boqol labaatan iyo labaad wuxuu ku yidhi qad xaqiiqee xamala qowmun qoom ayaa xambaareen buu yidhi qoomkaasoo min almuta'akhiriina culimmadii dambe ka mida haadihi tan ayay xambaareen buu yidhi taasoo asifata tilmaanta ah calaa muqtada alxisi dareenka keenitaankiisa ayay ku xambaareen dad badan ee muta'akhiriinta ka mida ayaa aayaddan waxay ku fasireen buu yidhi sheekhaa weyn ee axaadiista raggii xambaaray ka mida sida dareenkoodu iyo caqligoodu uu keenaayo ayay ku fasireen balsese kuma aysan fasirin sidii nebi moxamed iyo saxaabadu ay ku fasireen sala allahu wasalama calayh iyo taabiciintuba faqaaluu waxay yidhaaheen dadkaas dareenkooda aayadda isaga fasiray istawaa cala alcarshi ilaahay carshiga ayuu ka sara maray bidaatihi daatadiisa ayuuna uga sara maray ayay dhaheen wahiya ziyaadadan bidaatihi ay ku ziyaadiyeen buu yidhi xaafidku ziyaadatun waa ziyaado ziyaadadaasoo lam tunqal kitaabka iyo sunnada aan laga soo guurin iyo axad salafu saalix ka mida axad salafu saalix ka mida ee ziyaadadan qabaahi ma jiro oo bidaatihi ku daray nabigeennuna kuma derin sala allahu wasalam calayh saxaabada rasuulkuna ziyaadadan kuma derin salafu saalix qof qabtaana ma jiro waxay waddooyinka la taagan yihiin markii ay waayeen kitaabka alle bidaatihi uu ilaahay carshigiisa ku joogaa ay ka waayeen oo sunnada nabigeenna ay ka waayeen sala allahu wasalam calayhi oo saxaabada qof yidhi ay ka waayeen oo taabiciinta qof yidhi ay ka waayeen waxay soo qaateen qarniyadii labaad iyo qarniyadii saddexaad nin nin ku jiray oo bidaatihi sheegay ayay soo qaateen waxaa ka mid a waxyaalaha ay soo qaateen kitaabuulcarshi oo muxamed moxamed ibnu abi shayba uu iska leeyahay oo bidaatihi ay ku qoran tahay ay yidhaaheen haddaba ummadda muslimiinta ah ee soomaalida waxaannu uga digaynaa kitaabkaas kitaabulcarshi la yidhaaho ninka iska le oo moxamed ibnu abi shayba la yidhaaho taariikhda adduunku waxay ka qoreen inuu ahaa nin daciif ah oo hadalkiisa aan la qabsan karin xataa been ka sheega axaadiista iyo wararka salafu saalix ayuu ahaan jiray haddaad doonaysana waxaad kala xidhiidhi kartaa ninkaa taariikhdiisa kitaabka la yidhaaho miisaanu alictidaal fii naqdi arijaal lilimaami adahabi ayaad kala xidhiidhi kartaa baabka wuxuu ka qoray almuxammaduun muxammaduunta beenaalayaasha baabkooda ayuu ka qoray midda kale kitaabkaas la yidhaha kitaabuulcarshi waxa uu qori wax laga argagaxo waxyaalaha uu qorahayo waxaa ka mida uu leeyahay ina allaha saara min alardi ilaahay dhinaca dhulka ayuu ka ahaaday oo uu ka tegey humma ila asamaa xagga samada ayuu aaday humma ila alcarshi xagga carshiga ayuu aaday fastawaa cala alcarshi bidaatih markaasuu carshiga daatadiisa uga sara maray haddaba ilaaha dhulka ka tegey oo samada tegey oo samadii ka sii tegay oo carshiga aaday muxuu yahay ilaaha innagu aannu xaq ku caabudno oo muslimiintu ay taqaanno ma ahane maxay tahay ilaaha u sheegahayo haddaba kitaabuulcarshi sidaas ayaa fadaaxadiisii u taallaa walaalayaal waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mida iyaguna qarniyadii labaad culimmadii nooleed sheekh ka mida ayay keeneen markii saxaabada ay ka waayeen iyo taabiciinta wax bidaatii yidhaah waxay keeneen sheekhan la yidhaaho musani oo ardaygii imaamu shaafici ahaa risaalo uu leeyahay ayay ka soo qaadeen haddaba ummadda muslimiinta waxaannu u sheegaynaa risaaladaas musani in aysan ku qorayn bidaatihi balse ay ku been abuuranahayaan mubtadicada casrigu maxaa yeelay imaamulmusani maba ahayn dadka dhex dabaasha sifaadka ilaahay ma uusan ahayn sida ku cad kitaabka tabyiinulmuftari tabyiinu kadibilmuftari fii maa nusiba lilimaam abilxasan alashcari marka wax qabaahi ma jiraan walaalayaal ereyga bidaatihi in qur'aanka ilaahay lagu daro weli salafi waxaa u sugnaaday salafkaas waa saalixi wanaagsanaa fii haadihi tan dhexdeeda waxaa uga sugnaaday taasu alaayati aayadda maslakaani laba waddo culimmada salafu saalix aayaddan laba si ayay ku fasireen labadaas waddo oo calaa daw'i alkitaabi wa sunna kitaabka iyo sunnada iftiinkooda ah laba waddo oo kitaabka iyo sunnaha waafaqsan ayay salafu saalix aayaddan ku fasireen alawalu mid ka hore tafwiidu macnaahaa aayaddan macnaheeda oo loo bandhigo ilaa qaa'ilihaa allihii yidhi loo daayo jalla sha'nuh tan ugu horraysa waxaa weeye aayadda macnaheeda in ilaahay loo daayo fa yuqaalu waxaa la leeyahay istiwaa'uhu ilaahay istiwihiisu tacaalaa ku dhahaaye istiwaa'un waa istiwe istiwahaasoo yaliiqu bijalaalihi ilaahay weyninkiisa u cunan ma walaa nakhuudu fiihi istiwahaasna ma dhex dabaalanayno saas in la yidhaah salafku wuu qabaa inuu sidaa salafku qabana waa kanaahe dhegayso qaala abulfidaa wuxuu yidhi alxaafid ismaaciilu bnu kafiirin fii tafsiirihi wuxuu ku yidhi juska labaad safxada laba boqol iyo labaatanaad cinda kalaamihi hadalkiisa agtiisa wuxuu ku yidhi xaafidkaas fii qowlihi tacaalaa uu ka hadlaayey humma istawaa cala alcarshi markuu ka hadlaayey wuxuu yidhi ibnu kafiirku falinnaasi dadka waxaa u sugnaaday fii haadaa kan dhexdiisa ugu sugnaaday kaasoo almaqaami maqaamkaa maqaalaatun hadallo hadalladaasoo kafiiratun fara badan jiddan si run ah aad u fara badan dadku meeshan waxay ku leeyihiin hadallo aad u fara badan laysa haadaa kitaabkanina mawdica basdihaa maqaalaadkaas faahfaahinteeda mawdiceedii ma aha ibnu kahiir wuxuu yidhi mana doonayo halkan inaan ku dhex galo oon ku dabaasho hadalladaas aayaddan lagu fasiray wa innamaa nasluku fii haadaa kan dhexdiisa waxaannu ku qaadaynaa kaasoo almaqaami maqaamka ah madhaba salafi salafka madhabkoodii ayaannu qaadaynaa salafkaasoo asaalixi wanaagsanaa maalikin ah waalawsaaciyi waalthawriyi walleyth bni sacdin washaaficiy wa axmeda wa isxaaqa bna raahawayh toddobadaa sheekh iyo wa gayrihim toddobadaa sheekh gayrkood oo min a'immatilmuslimiina muslimiinta hoggaamiyaashoodii ah qadiiman fii qadiimin horay hogaamiyaal u ahaa qadiiman fii qadiimin horayna sidaas madhabkoodu u ahaa wa xadiisan fii xadiidin hadda cusubna madhabkoodu sidaas uu yahay culimmadii muslimiinta kuwii hore iyo kuwa hadda joogaba sida ay aayaddan ku fasireen ayaannu qaadanaynaa wa huwa madhabkaasi wuxuu yahay imraaruhaa aayadda in carabka la mariyo kamaa jaa'ad siday u timid bilaa takyiifin iyadoo wax kayfiye la yidhaah aan loo samaynaynin oo aan la dhehaynin kayfiye ayuu istiwaha ilaahay leeyahay walaa tashbiihin ilaahay khalqigiisana aan lagu shabbahaynin oon la odhanaynin istiwaha ilaahay wuxuu shabbahaa istiwaha makhluuqaadka walaa tactiilin bilaash yeelidna aan ahayn oo aan la odhanin istiwa maba jiroba wadaahiru sida muuqata daahirkaasoo almutabaadiru ka soo daadegaaya ilaa adhaani almushabbihiina kuwa ilaahay khalqigiisa ku shabbahay maskaxyaalkooda iyo caqligooda sida u soo daadegaaya manfiyun can illaahi ilaahay waa loo diiday daahirkaa tacaalaa kor ahaaye ibnu kathiir wuxuu leeyahay aayaddan sida ka soo daadegaysa oo dadka dhan uma soo daadegtee kuwa maskaxdooda ay ku jeeggaraysan tahay inay ilaahay khalqigiisa ku shabbahaan waxyaalaha kuwaas maskaxdooda u soo daadega ilaahay waa loo diiday ayuu yidhi ibnu kahiirku oo muxuu yahay sheekhu waxyaalaha uu diidan yahay wuxuu diidan yahay inaad tidhaahid istawaa cala alcarshi bidaatihi ilaahay daatadiisa ayuu carshiga uga sarreeyaa oo daatadiisaa carshigaas ka sarraysoo joogta sidaas in aad ku fasirto ayuu diidan yahay xaafid ibnu kahiir fa inna allaaha ilaahay laa yushbihuhu ilaahay shay-un shay ma shabaho shaygaasoo min khalqihi ilaahay makhluuqiisa ka mida laysa ka midlihi ilaahay mahalkiisna shay-un shay ma ahaanin ilaahay wax la miduhuna ma jiraan wa huwa ilaahay asamiicu allihii wax maqlo weeye albasiiru ee wax arka ilaahay waa allihii wax maqlo waxna u arka ilaahay wax la dhinac dhigi karaahi ma jiraan ayuu yidhi ibnu kahiir haddaba walaalkayga muslimka ahow sow kuguma filla hadalka ibnu kahiir sow kuguma filla hadalkii imaamu shaafici sow kuguma filla hadalkii imaamu axmed sow kuguma filla hadalkii imaamu maalik sow kuguma filla hadalka awsaaci sow kuguma filla hadalka sufyaanu bnu thawri sufyaanu thawri sow kuguma filla hadalkii leysu bnu sacdi sow kuguma filla hadalka isxaaqu bnu raahawayhi culimmadaa selafka hadalkooda ma ku qanacdaa haddii hadalkoodu ay kugu filan yihiin culimmadaasi alraxmaanu cala alcarshi istawaa waxa ay leeyihiin innagu alraxmaanu cala alcarshi istawaa imraaruhaa kamaa jaa'at siday qur-aanka ugu timid ayaannu carrabka u maraynaa mana dhex gelayno waxaad tidhaahaa istiwahan aayaddu ay sheegtay waa istiwo ilaahay u cunanma walaalow ha dhihin bidaatihi ayuu ilaahay carshigiisa ku joogaa wax yidhi ma jiraane si aad caqiidadaada iyo diintaadu ay kuugu badbaaddo walaalkayga muslimka ahow naseexada laguu jeedinahayo aqbal iskana daa qunfullaha kugu xidhan oo dhegaha lagugu qunfulay oo lagu yidhi qof kale waxba ha ka dhegaysanin iska daa qunfulka aad u weyninka badan oo dhegtaada ka raaraca walaalow qaado hadalka salafu saalix waxaannu kuugu soo gudbinaynaa qoraalkoodii iyo nusuustoodii iyo lambaradoodii iyo ajsaada salafu saalix ay uga hadleen mas'aladan iska daa waxyaalaha suuqa lagu faafinayo iyo dariiqyada oo la leeyahay ilaahay daatadiisa ayaa carshiga joogta ogaa walaalow bidaatihi inaysan kitaabka ilaahay ku qorrayn walaalow ogaaw sunnada nabiga inuusan hadalkaasi ku qorrayn sala allahu wasalam calayhi ogaa walaalkayga wanaagsanow in axad salafu saalix ka mida hadalkaas uusan ku dhawaaqin ma doonaysaa walaalow in qiyaamaha ilaahay hortiisa aad soo istaagto adiga oo xambaarsan caqiide aan aysan qorinin kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sala allahu wasalam calayhi haddaba walaalow waxaannu kuu rajaynaynaa in aad soo hanuunto kana tanaasusho waxyaalaha dhegahaaga lagu beeray oo ah ilaahay daatadiisa ayaa carshiga joogta haddaba walaalayaal waxaa halkaas inoo ugu eg casharkeennii siddeedaad ee kitaabkeennii alhadyulwaadix fi debi can muctaqadi salafi asaalix wbillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi w barakaatuh